aada iyo aad aad umahadsan tahay colaad adiga iyo maaragtay maamulka si ooyada waa salaamaya marka hore wiil aniga aan areer adeer u ahay ayaa waxaa la dilay habeen toddobada bishaan laba iyo tobanaad isigoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata markii la dilay mootadii waa lagala degay mootadii markii lagala degay mootadii waa la kaxay subaxii dambo laba saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay maydkiisa meesha u yiin waa ku baxnay maydkii baan u tagnay soo meel iska yaalla waxaala mootadii laga qaatay waa soo qaadanay waxaan keennay maarata qaybta baaris dambiya baarista dambiyada si ayada dawladda federaalka waxaan soo u sheegnay sida ugu dhintay sida loo dilay wax alla wixii looga baahnaa ayaa la marsiiyey sawiraa laga qaaday intaa markii laga sameeyey waa maaragtay qaadanay waa soo aasnay waxaa laga sii daayay marka geeridiisa iyo qaabka loo dilay iyo taargadii mootada iyo nambaradeedii waxaan u gudbinay booliska amniga qaadishan waxaa laga sii daayey maaragtay gacamada booliska waxaa la dhigay saldhigyada toddoba iyo tobanka saldhig oo gobolka banaadir a loo gudbiyey intaas markay dhacday wax eeda anagu ma qabin oo haddee dhimashadaas noocaasa oo dadka dira baxsadaan waa ay badnaayeen oo waa la arki jiray intaas waa iskaga aamusnayn cid aan hadda shir diraadna ma qaban cid xaafadna ma wicin intaas intaas markaan samayno dabadeed rag mooto wiilka mootada kacay jiray ayaa wuxuu arkay mootadii oo socota oo wuxuu ku arkay degmada hodan karabuunka meesha la yidhaha iyadoo maraysa wuxuu waa gartay mootadii daba dhigta oo watay markii uu qola jagboynta joogta dawladda federaalka boolis jooga meel controola markay marayso mootadii ku horjaray booliska u wacday ta kalena waa u yeertay saddex nin oo mid hubaysan yaha ayaa wata mootada taargada inta ka fureenay waxay dhigeen gudaha mootada buugi mootadana wiilka darawalka u jeebka ugu jirta waa gartay wiilasha waa la qabtay midka midka hubaysan wuxuu isku dayay inuu cararo waxaa noo qabtay ciidamada jagboyntigaas joogay controolka waxay noo geeyeen saldhigga degmada hodom haye bostooladii iyo mootadii iyo saddexdii wiil oo eedaysane waa gartay markay noo geeyeen degmada hodan waxaan ka codsanay inay noogu wareejiyo saldhigga hodan saldhigga dayniile maadaama kiiskii ou ewel dayniile ahay riboodkiisa uu ka dhacay in dayniile loogu wareejiyaan ka codsanay way naga aqbaleen waxaan wacna taliyaha dayniile taliyaxgalku noo soo diray wiilashiiyo mootadii uu noo qaaday saldhigga degmada dayniile naloo geeyey haye subaxdii aroortii baan soo baxnay annagoo eheladiya waxaan ku niri saldhigga ugu nimiday oon dhahnay marka hadda ninkii dambi meesha c i d da inoogula wareejiyaan rabnaa wiilasha si dembigoodii loo baaro maaragta maxkamadna loogu sii gudbiyo aan ka codsana waa gartay
intaas markay dhacday waxaa maaragtay wiilashii waa la wareestay waxay noo sheegeen ay u sheegeen meesha laga qoray inay maaragtay laba mid nabad sugidda ka tirsan tahay midna uu yahay nin shacaba nabad sugiddii markii ay sheegteen waxaa saldhigga noogu yimida markii warqadina loo diyaariyey oo nala qaadi rabay rag nabad sugidka ka socda ayaa noo yimiday waxay yidhaheen hala joojiyo c i d la geymaayo waxaa la geynayaa xarunta nabad sugidda godka jilcowdaa la geynaya dhn waa gartay waan diidnay oo waxaan ku niri annagu godka jilcow meel aan tegi karna ma ahan meel hataa aan dacwadeenna ka fura karna ma ahan meel aan doodeenna ka fura karna ma ahan niman yahan waxaan rabnaa kiiska loo geeyo meesha dambi baarista dadka udhexaysa oo oo maarag c i d da in naloo geeyaan rabnaa dood badan aana dhex martay ishortaagaan xataar badan aan nagula sameeyey markii ugu dambaysay waxaa yimido taliyaha degmada dayniile gaarigiisau noo saaray wiilashi oo eedaysanayaasha ahaa markii uu gaarigiisi noo saaray annaguna gaarigaan ka daba raacnay waxaa nala geeyey c i d mootadiina waa la diiday haye waxaa nagula wareejiyey c i d da haye waxaa kaloo nagula qaaday wixii laga qoray oo macluumaad ahaana waa lagu wareejiyey c i d markii lagu wareejiyey c i d waxaan ku nidhi hadda waa kaasaa nimankii annaga dhibanayaalaaan nahay wiilkayni nimankii mootadii ou lahaa oo lagu dilay nimankaa baan ku qabanay waxaan rabnaa in sharciga naloo marsiiyo naloo waafajiyo waa nagala aqbalay sidaasaan ku hoyaagnay haye kala subaxaa nimiday madaxa dembi baaristaan aragnay oo c i d da wuxuu nagu yidhi maxkamadu waa xiran yihiin maxkamadihii waxay furmayaan kowda bisha ninkaana dan kiiskiina haya ninba noo geeyay kiiskiina hayo oo noogu sheegay magaciisa la yidhaahdo ayax nin la yidhahdo hadda magaciisa lagu soo koobay oo wuri dambi kiiska asagaa haya nambarkiisa qorta subaxaas oo bisha kow tahay baan maxkamad u gudbinaynaa noo imaada waa gartay sidaas markay tahay kowda duhurnibaan ka tagnay xalay waa ka hoyaadnay xalay maray tahay adiga lixda maqribnimo ayaa waxaan helnay in rag ka socda godka jilcow ay yimideen nabad sugidda kiiskii iyo bastooladii iyo mootadii iyo wiilashii ay kala baxeen c i d da ay ka wateen annagu markaan nimido waxaan dhahnay c i d aan saa ka nimid waxaana la yidhi nimankaas waa la qaaday nabad sugidina siyaanu aadno iyo qaabaan ula xiriirna annagu ma naqaan meel aan tegi karna ma naqaan marka dhiyaw annagu sidaasay naga toonku waxaan codsanaynaa dowladda madaxda dowladda soomaaliyeed waxaan doonaynaa annagu cadaalad annagu markii hore kuma eedayn dowladda dadka dad naga dilay maxaa noogula soo qaban waayey laakiin waxaan ku eedaynaynaa eed ka nahay qaabka hadeerna la yeela markii aan soo helna dadkii dambilayaasha ahay oo na dhacay nana dilay soona helnay iyagoo wata mootadii ay wiilkeena ka disheen oo annagu aan lahayn iyagoo gacantooda ku wata aan ku qabanay markii lagala baxay meeshii ee anigu malaynayna cadaaladii inay meesha xarun u tahay markii lagala baxay annaga welwel iyo kalsooni daraa nagu dhacday waxaan u baahanaa marka cadaalad in meeshaas madaxda dowladdu ay farageliyaan cadaaladna naloo sameeyo intaasaan codsanaynaa